waa ganacsigu de waa godoonbu ku jiraa degmadu waa godoon ganacsigu waa godoon dhankan bakool soomaaliya wax noola imaada ma jiraan jidka dhan waa xiran yihiin dhanka militariga mooyaane dhanka tabafarkao dhan waa naga goonyahay dhanka ganacsiga waa naga goon yahay guud ahaan bakool baa dhankaas gaar ahaana de oonkaas iyo dhibaatadaas ayaa noo sii dheer biyalaanta waa mid dibadda naga qaylasiisay waa biyalaantaas weeye xoolihii meel ay wax ka cadaan waa laayihiin dadkii meel wax ka cad waa laayahay magaalada gudaheedii baa waxa weeye oonkii saameeyey oo waxa weeye wax kaa lagu karsada lalaayahay kareetooyinkii o dhan baa celashii baa ebera kareetooyinkii baa meesha tugan waxa weye shacabkii baa halka u dagaalaya marka ceelashana waa ceelbadoodyo markay xisha bishan oo kale la gaaro iyo bisha maarta meelaha markii la gaaro sidaasay noqdaan marka arrintaas waa midaan ku naqaano ku ognaanya haddana waxa weeye federaal iyo daaqba maamul koonfur galbeed iyo hay-adaha samafalka iyo dowladda federaalka intuu waan ujeedinay waan ujeedinayna mar labaad waan ka codsanayna inay shacabkaa dulmi kusoo sameeyaan